maamulka ciyaaraha degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo weheliyo gudoomiyaha dhalinyarada degmada gaalkacyo ee galmudug ayaa soo xiray tartan ciyaareed loogu talagalay isdhexgalka dhalinyarada tartan ciyaareedkan oo loogu magacdaray rabadaan kaab ayaa waxaa sidoo kale shahaadooyin lagu guddoonsiiyey kooxaha ku guulaystay gudoomiyaha sboortiska degmada gaalkacyo iyo sidoo kale gudoomiyaha dhalinyarada degmada ayaa xiritaanka tartankan ka hadlay iyagoo hambalyo la wadaagay kooxaha ku guulaystay tartankan bismillahi alxamdulilah ilaah baa mahadis kale caawa noo suurtageliya inaan ka soo qayb qaadano kulankan quruxda badan leh oo lagu ay ku guddoomayaan kooxaha labadan kooxood fiinaalka iskugu yimid kooxo ka mid ah ee koobka qaaday waxaan halkaa uga mahad celinayaa koobkan ay taabgelinaysay sahal jad waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin sida dhallinyarada isboortiska u garab taagantihiin waxaan leeyahay shirkadaha kalena insha allahu ha ka qayb qaataan sida isboortiska loo dhiirigelinayo dhammaantiin ha ka qayb qaata aad iyo aad baan ugu faraxsanahay caawa inaan ka soo qayb galay faynalka koobka tobas rabadaan kaab oo ah koob lagu talagalay dhallinyarada oo isdhexgal ku muujinayeen oo ay soo agaasimeen ama ay fududeeyeen shirkadda daabacadda ee sahl brinting waa u mahad celinaynaa sahl brinting inay dhiirigelisa dhallinyarada fursaddan siisay inay tartamaan u oggolaatay si nabadana ugu soo dhammaaday waxa u hambalyaanaynaa xiddigaha star boys oo koobkan ku guulaystay siddeed kooxoodba kula loolameen wakhti dheer kadib way guulaysteen sideeda isdhexgala isboortiska lagu talagalay hadafkuna wuxuu ah in dhallinyaro isbarato si nabadana ay ku ciyaaraan waa u mahad celinaynaa bahdii soo agaasinta ugu horraysa saarjad aad iyo aadaan ugu faraxsannaa koobkan si gaara bahda astangol ayuu astaan u ahaa dhallinyaro hee astangol waa abdheed horay u socdeen ilbaxnibaa ka muuqata firfircoonaan baa ka muuqata daawashuu leeyahay sallaxooda si fiican bay u dheelaan waa u hambalyaynaynaa anuguna reer astangol baan ahay asaliyan waa u hambalyaynaa baada reer astangol tartankan oo loogu magacdaray rabadaan kaab ayaa loogu talagalay inuu socdo inta lagu guda jiray bisha barakaysan ee rabadaan waxaana loogu talagalay in dhallinyaradu ay isdhexgal iyo isbarasho ku sameeyaan